bismi illaahi araxmaani iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu dhugunsidii alhamiinfa ilaha ka dhowaada barnaamijka kulanka warsan oo hamiin kastaba wakhtigan oo kale isinku dhugunsataan idaacadda warsan ee magaalada baydhabo markii lagu reeba biignimada sabtadaha galaaso jimaadanaya bahaas qodobada uu ka barnaamijka kulanka warsan isinka dheegi doontaan oo anin isinkahay waliba ku mid aha xildhibaanada baarlamaanka dowladda federaalka soomaaliya oo geega kulanku weeladii magaalada muqdisho isla maraxantaasna baajiyey sharci lunku hadala lahay kulankaasi kureedda markii kooramka baarlamaanka guise mugay oo ka barnaamijka kulanka warsan iyo ka dheegi doontaan saas oo kale barnaamijka kulanka warsan qodobada isinka dheegi doontaan waliba ku mid ah maxkamadda maamulka galmudug oo xukunka riddii dad ajinabi ah oo la sheegay hanti dembiisha duwanka jaysideen gudaha dalka soomaaliya ma sheeneentay maxkamadda galmudug dad ajnabi ah maxkamadii ridda oo ka barnaamijka kulanka warsan iyo ka dheegi doontaan saas oo kale weliba isin dheegi doontaan kulankii xubnaha aqalka sare iyo madaxda maamul goboleedyada dalka oo ha ka dhammaadi is-afgarad iyo sidii lanku wada shaqeeyi lahay aayo wadanka oo ka barnaamijka kulanka iyo ka dheegi doontaan wasaaradda haweenka maamulka koonfur galbeed oo kaashidaas wasaaradda hanraabta dowladda federaalka weliba tababar halmaalmo dareero oonfurtay shaqaalo wasaarado koonfur galbeed kaasi oo lakabarado xaquuqda iyaalka eedan yaryar oo ka barnaamijka iyo ka dheegi doontaan qaar ku mid a shacabka magaalada baydhabo iyo mas-uuliyiinta xaafado oo sheegay hanti xilligan dhibyo ku qaban isticmaalowka waddooyinka magaalada iyogoona dalbaday inti la dayaatir maamulka koonfur galbeed diyaaran ee anti la dayaatir waddooyinka magaalada oo ka barnaamijka kulanka warsan iyo ka dheegi doontaan saas oo kale weliba isin dheegi doontaan sideen argayaan shacabka magaalada muqdisho shirki madaxda maamul goboleedyada dalka iyo dowladda federaalka oo ha ka gebagabaaway magaalada muqdisho mayse sheena doona shirkaasi hoolaka guulaysid oo ka barnaamijka iyo ka dheegi doontaan saas oo kale weliba isin dheegi doontana maamulka puntland oo gargaar deersi magaalada muqdisho isla maraxantaasna ka wareejiyey hay-adda culimmada soomaaliyeed oo ka barnaamijka kulanka warsan qodobadaas iyo qodobo kale iyo ka dheegi doontaan barnaamijkan duusa dareer waliba siinla dareeri doona anigoo maxamed aadan cabdulaahi maxamed soodaala dhinaga farsamada waliba galan wiigii sii doona saaxiibkayga maxamed biikey ha ka dhowaada markale iyo markale barnaamijka kulanka warsan hagaag dhugunsidayaal waliba dhugunsateena qodobada barnaamijka kulanka warsangan ka weyn haatana ka dhowaada usgoosha shalbaan xildhibaanada baarlamaanka dowladda federaalka oo kulanka weeladii magaalada muqdisho xildhibaanada golo shacabka baarlamaanka federaalka soomaaliya waliba geeka dooda adag iyo kuweeladana hindisi sharciyadeed khayraadka biyo ee dowladda federaalka soomaaliya xildhibaanada iyo wasiirka khayraadka biyo ku ammaani hanaanka uusan diyaari hindisi sharciyeedkan qaar ku mid ah xildhibaanada kulunka ka hadalay waliba hajeediyena anti hindisi sharciyeedka la muuji tillaabada laka qaadow sidii shacabka bii nadiifa iyo un helan waanaan sheenan saasi waliba laka eray kulun iyo weeldhadan xildhibaanada baarlamaanka dowladda federaalka ee soomaaliya wasiirka tamarta iyo khayraadka biyaha ee xukuumadda federaalka soomaaliya saalim caliw ibrow wali sheegay inti talooyinka xildhibaanada baarlamaanka iyo qaadada doonaan kureeda markii xildhibaanada qaarjo hajeediyeen taliwal anfacaas wasaaradda biyaha furowka kulunkan waliba dhammaan xildhibaanada arantunka doodaya waliba iyo hajeediyena anti la ansaxiy hindisi sharciyadeedkan maadaama uusayi ko muhiiman ah balase gabagabadii kulanka waliba la waayay tiradii lambaaxanayo oo eed eh taasi oo lanqaada lahay maadaama boqol konton iyo shan xildhibaan kulanka ka furmi balse gabagabadii kulankaasi goobroog iyo onhayna oo meelasiina fidhiyeen shaleediyo si eetun iyo saddex xildhibaan saasi darteen uusan baaqdi kulankaas oo la kaansahay lahay hindi sharciyeedka wasaaradda tamarta iyo khayraadka biyaha iyo horsheentay baarlamaanka soomaaliya gudoomiyaha baarlamaanka dowladda federaalka soomaaliya maxamed sheekh cusmaan jawaari yaa ku hadalay sababtan baaqdi hindisi sharciyeedkan hanti ood lanqaada mise eed lanqaada taasi oo lakaan sahila maruus arrimo waa si ku hadalaay waliba adele isku mid tahay waxaan rabaa inaan idinku wargeliyo in markii aan furanaynay kulan yani koob iyo tobankii labaatan daqiiqa saaka guntankeena wuxuu ku furmay boqol iyo shan iyo konton xildhibaan waxaa hadashay lix iyo toban xildhibaan oo badankooda soo jeediyey in maaragtaa sharcigan sidan lagu ansixiyey ilaa xildhibaankii koowaad bakariya ilaa kii ugu dambeeyey mid walba wuxuu dhahayay hal la ansixiyey shalay waa xokey iyo diya rasiiqada laga tasooshiyey hase yeeshee hadda markaan xokeynta u diray waxaa guudfiica kulankani kowdii iyo shan iyo labaatan markay tahay waxaa fadhiyay sideetan iyo saddex guddankii ma noo dhamo intii qaarkoodna ku yiri hala ansixiyana waa baxeen marka taa ama hadal qoraalka lagu daro in koob iyo tobankii labaatanna boqol iyo shan iyo toban boqol iyo shan iyo konton ay fadhisay hadda oo saacadda ay tahayna koob iyo shan iyo labaatan ay fadhiso siddeetan iyo saddex oo aan suurtagal ahayn inaan codgelino sharcigan oo la isku waafaqsanaa saa daraadeed waxaan ku talinayaa haddaad igu raacdaan in guddiga wixii toostoosina oo soo samayso siiqad ahaan iska hagaajiyo kulanka ugu horeeyana la keeno iyadoo marta ansixintii marka la sameeyo loo codeeyo sharcigaas iyadoo wixii siiqa ahaan laga soo toosiyey wixii tilmaamo aad samayseen la sameeyo dhugunsiyaalkaas waliba hayay gudoomiyaha baarlamaanka dowladda federaalka soomaaliya maxamed sheekh cusmaan jawaari oo ka hadlayay kulankii baarlamaanka geekiyo kuweeldan magaalada muqdisho
الإسلام على خمس خمسة أركان في الدين صوم وصلاة وزكاة حج والشهادتين العامل جنرال فرنجر arwada alaabgiryooga xafiise ii ido ee alcaamin abshirsada iidoysada is aroosamadu waan istareeha arwadi liin oomanayay inbadan unusugaani arwo alla aamin general farneejar bay dhowniin kuwaytay alaabwareeg wayku oombahi ila waliijeeda uurkaana anroona alaab wareeg ebaseeba arlaadan leenka aragna ariitii aga andhigtooba madii uloosee ismootiyoona haato eritoonku bahaanee obow obowlay ka guraasa hoo alla daneeyaasa adduunya yamaberiwaaha aradaa qanciisoy arwo alcaamin mudoo hangu adeeg
maxkamadda maamulka galmudug waliba xukunka ridaye dad ajnabi ee oonan dhalan wadanka xukunkan waliba riday maxkamadda maamulka galmudug waliba dadka la xukumayna deerayeena ilaa sedagof haana si oon dhaladi dalka yaman dadkan oo la xukumay ya maxkamadda wali ka eedaytay intii sharci doro iyo in ku kalluumaysadaayeen xeebo deegaanada maamulka galmudug regan la xukumay oo laha gobodii lamadii bili oktoobar waliba magaajo shalhaye maxamed salaam cali cabdallah سالم عبد الله سالم عبد الله عبد الرحمن علي سعيد وليل كوكمي قفكيب من لمسين او حبسه iyo gannaha lacageed oo dhan kun dollar kaaliyaha maxkamadda gobolka mudug ee maamulka galmudug maxamed jaama diirshe iyo waliba warbaahintuusan akhriyey xukunka maxkamadda iyo qaabka uusan dhi number one cabdiraxmaan cali siciid inaa hooyo caaisha cumar da'diisu shan iyo labaatan jir ku dhashay xudayfa degan xudayfa number labo cabdalla saalim cabdalla ina hooyo caaisho maxamed da'diisu tahay afartan jir ku dhashay xudayfa degan xudayfa ee dalka yemen saddex maxamed saalim cali ina hooyo maryan axmed da'diisu tahay soddon iyo shan jir ku dhashay deganna xudayfa oo ayaguna yemen ah kuwaas oo ku eedaysnaa inay ku soo xadgudbeen xeebaha soomaaliya iyagoo shaqaalo ka ahaa doonta lagu magacaabo al ikhlaas one oo uu leeyahay axmed mataan ee maxkamaddu markay dhegaysatay dacwada loo haystay saddexdaas nin ayadoo tixraacaysa xeerka kalluumaysiga sharci darrada ah ee soomaaliya qodobka labaatan iyo sagaal faqradiisa kow iyo labo waxay ku xukuntay mid laba sano oo xarig ah iyo mid laba kun oo dollar oo agrac ah maxkamaddu waxay xukuntay doonta la yidhaahdo alikhlaas one ee uu leeyahay axmed wataan in ay jebisay sharciga iyo xeerka baraha kuna soo xadgudubtay xeebaha soomaaliya gaar ahaan xeebaha galmudug ayadoo si sharci darro ah uga kalluumaysanaysa xeebaha galmudug state sidaas daraaddeed maxkamaddu waxay ku xukuntay ganaaxa dhan konton kun oo doolar
dukaanka qalabka dhismaada guud new star
badidoli ii miranin qubatay jilaal dhubdhubshay ii gaanjardismile wadhug lankabaar mooge qarbad biyooshay haddu quluwad wadaw qaldinya saxnya quminya waarinya may laka qiyaasay may laka qiyaasay may laka qiyaasay hooshii may laka qiyaasay xaajiyow adii bahato inti dabeel koraadii i dubaysay in jeedee danseeha ka galay in boqohooto dibadda hasku diiwaan geliyey bahooto dibadda inama iska diiwaan gelinay alaab dhismo doonga ahaa dabaqay iskorsaaro dig sii sidoo faday adabtana ma ii darsadaas qalabka dhismeeda adweydiyaasa dukaanka qalabka dhismeeda guud ee liyu star tuuba qashinka handhoobtay qeybtiya koowadna xamara yeebaa qatufaasay safarqa harshay khatartiis qatiyoodis qarash qiimih geli adoo qabo banow macawiista qabto irabakiin qobana dukaanka qalabka dhismeeda ee guud new star tu ma seeto kan haqoboy kan haqoboy kaasa qobay kan haqoboy ma taro jumlihii tafaariiqkii fadaas ma qaadato walaalay gabaarmoobahay dukaanka qalabka dhismeeda guud niyu isartu habta i hor qoboy ije galgaalida i garasha kiin ogolaa haba baawurku ha kor hehe niyo iyayow nabadbe
dhugunsidayaal weli weli noole dareertana barnaamijkii kulanka warsan oo uu ku siin ku kooyow idaacadda warsan ee magaalada baydhabo magaagay socdaalu idaacaddu warsanu farsamada b k u markel waliba hawada siin ku laha miinfayl weli weli noole dareertana seetun isiye dhibic lama aalada satellite-kiyo live streamka adduunyada meel kastiisun ku roogda kulankii xubno aqalka sare ee baarlamaanka federaalka soomaaliya iyo madaxda maamul goboleedyada dalka oo hisaabfahan ha ka dhammaaday waliba xarunta aqalka sare ee magaalada muqdisho kulunka weeldaday madaxda maamul goboleedyada dalka kajar iyo xubno aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya kulankan oo uu sahaayid kulankii tuman iyo shanaad ee kala fidhijay lamaada walina shir guddoomiyaye guddoomiye ku-xigeenka aqalka sare mudane bashiir maxamed axmed bukhaari walina khudbado meelasi ka jeediyey dhammaan madaxda maamul goboleedyada dalka ka jara oo kulankaasi ku qiibgalay madaxweynaha maamulka galmudug axmed ducaale geele xaaf oo ku mid ahay mas-uuliyiintii khudbado ka jeedi meelasi oo inta badan uuse ka eedayay warbaahinta uusugona kala dardaaramay antii walwelbiyo oon sheegno oo tabiyan wala wanaagsan taasina yeesheeno korta antii dalkuus horumar dheer dhinaca kale axmed maxamed islaam axmed madoobe madaxweynaha maamulka jubbaland oo meelo ku hadlay wali uuse sheegay antii baarlamaanka aqalka sare iyo in xubno onka muhiimsan isla maraxantaasna hooyo fadaayan uuse ka casuumadoona magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose marra lamada mas-uul meelasi ku hadlaayeen waliba hadaladii ku mid tahay
wixii aan sidaan wadda ka dhigi aan isu fanaajino oo qofku qabrada iyo sayfa iyo xaaladooda ku jeedi qofka guloosu ku jiro waxaa weeye inaan mar badan inoo isu fanaajino dacwaan si qaban xataa wixii loo jeeyo ee aan isku dayno inaan dariiqa wanaagsan hadlayso aan insan baan usoo ka dowlad goboleedyo ahaa maanta ugu galaga soo galanayaa markaan aasa isu banaani lahaa waxaan horadeedii ku sheegay inaan diyaar u nahay aqalkaa sanadka haddaad u baahataan xabsidaad u baahataan waa midkasi inaad filaataan inaad wixii kalaa keentaan inaad wixii u baaha haddaad xataa tiraadaan dowlada iftilabiyo ama koomaha ka qabsanaya sidaas inaan diyaar beelanahay dowlad goboleedyada oo dhan intaas ay midwalba ka sugnaada dambatan anaga gurdeeda u leeda midwalkeeda alla hoosaantaa waxaan u baahanahay madaxa dowlad goboleeda inaan kula gurdeeda ku imaan meesha seegataan xisaabtaan aan ka yeelo kabacdina ay noqoto tana la isla ogyahay meelaa marin karo la isugu iman karo mar haddaan ka hadlayno matalaada inaga inaad idinku haysaan inaan habeenkii wada hadalay wax diidayaa ma jirto taa macnaheedu maaha golaha shacbiga inaan diidanahay male waxaa maa shaqada federaalku leeyahay iyo kan la kala leeyahay intii la soco qof walba shaqadiisa ay noqoto waxaa leeyahay oo annaga markaa oran kartaan wadaad war waxaanaad sheegaysaan maaha kuwayaasin sida sidan ay ahayd qodobkan qodobkaasi baaha wixii khalaala iska qaban karayo kaasa badalay muscabaaniin maalcelinayo soo dhaweynta anagu taqaanteen wala waan idinka maalcelinaya sida sharafta inoo soo dhamaysay bismi illahi raxmaan raxiim marka hore waxaan aada iyo aada salaan weyn usoo jeedinayaa guddoonka aqalka sare lix macaanka sano labadaba marka labaad walada way sugnaayeen iyo saxaafadda iyo ciddii kaloo nala joogta dhammaantiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu ee warkii waa la dhameeyey waxaan intaas iga wada shubax qiimaha waxaa kaleoo maaragtay aada jeclaha inaan usoo jeediyo horta marka hore soomaalinimada in la ilaaliyo qabyaalada loo dagaalo adinku waxaasi dee odayaashii odayaashii kasoo hadda markii wariyey dad badan isku jira wey waa la isku jira laakiin aqalka waxaa loo yaqaana ama sanad hadduu yahay aqalka odayaashu iska yahay dad badan waana la sheegay inta badan inay dad waaweynta adinka ayaa laydinka rabaa wixii dhibaato soomaali ku hayaad ka hortagta hadday sharci tahay hadday fiqi tahay haddaad aragtaan dhaqan buracan adinka ayaa raba ka hortagtaa wax kasta oo dhaqana oo buracan adinkaa raba ka hortagtaa soomaali halkaa waxaa dhigay soomaali sharciga ma ilaaliso haddii sharci la ilaaliyo waxa jiraa ma jiri lahay ayadoo dastuurkii iska daba wareegayo ayaa haddana wuxuu yarkahayo xataa loo wada jeeday aan la ilaaliyo tuuga lama ilaaliyo hadal gura-aan lama ilaaliyo shuwad gura-aan lama ilaaliyo lagama hortago dembi oo ah halkaasaa saxaafadii intastoraaliya wuxuu doona u sheegayaa haddii la dhabtana waa wada saxaafadii baa la xumeeyaa laleeyahay ayaga inta la kaloo maxkamad la saaro maxkamad la geeyo dembiga inankaasi gala laguma dagaalo laa raadiya walaase in raadiya iyo saxaafadii tv-ga la xiro iyo in waxba kuma dhexeeya iyo inuu iska cayfo oo la iska daayo wax u dhexeeya labada haddaan sharciga la ilaalin oo qofkii dembiga dembiga lagu qaadin waa dhibaato waxba ma socon kara waxba ma soconayaan haddii sharciga laga weynaado oo qofku uu sharciga ku tunto madaxda ay ku dunto kanka hooseeyaa ku dunta aan ninna la hogaanin aan aan dembiga lagu qaadin qofkii dembiga gala waxba ma hagaagayaa soomaali waxaan ku sheegayaa iyo adinka intinkii hor fadhida iyo inta kaleoo banaanka joogtaba sharciga hala ilaaliyo haddaan sharci la ilaalin waxba socon maayaan qolo wuxuu yidhi dembiga horta kacaba gaalmagaaga caargoosa yani haddaan dembiga qofka markuu galo lagu iqaamin waxba ma hagaagayaa walaalayaal sharciga hala ilaaliyo idinka sanitarada kuwa galmud ka soo jeeda gaar ahaan waxaan ka wadsanayaa inaad hadda bal guddiga geeshiisa ka dhigtaan isu tagtaan bal horta adinka lafteeda waa oga inaa kala siyaasadta ina isku heesa noqotaan marka ugu horeysa marka labaadna xildhibaanada galmudug ka soo jeeda oo reer galmudugga laftooda in laga amaan geliyaan idinka wadsanayo meel kaloo aan isku hadla maaye hadaa isku xaqaanwaxildhibaanada iyo ammaan gelin oo halkaan ha ku shirinina oo xagga ha ugu teginina oo qabiilka ha iga barinina dad badanoo isku yimidey oo isku keensadeen in baalayaa weli loo geliya marka ugu horeysa marka saddexaad waxaa weeye xaafiiskii iyo anagu sidii cabdiweli wuxuu haystaa meel degano xaafiis laakiin anoo cashaarayagaamaadegeysaayadaiiba oo aad ku hoyataan oo aad joogtaan iyo baadiye fiican oo qurux dheeran intoo waa idin diyaar waana ammaan xobaa ka badanina horteenu aada iyo aad ammaan u yahay waa fiican nahay alxamdulilahi rabbilcaalamiin waxaan idinka codsanaya xawla ka aaminsantahay mabaroo imaada waxaan ku casumayaa insha allah bisha january markii baarlamaanka la furaayo waxaan idinku casubi doonaa adinka habartii badanoo idin ka mida inaad cadaada loogu timaadaan lala furtaan furitaanka baarlamaanka markii la furaayo aad baan maaragtay idigu soo dhaweynayaa waxaan jeclahay inaad wax badan nala aragtaan oo meesha ka jira midda labaad annaga dadkaa qabnaan weli annaga dhibaataan haysata arrinta ahlu sunnada inaa kaa shaqeeya rabnaa oo sida ugu dharsaha badan dib u heshiisiintaas
axmed baabuurkan imbi arooskii wadaykaan waa daaynayan haye saaxiib haye haye أنا ننيهو قريبا ما بكعي محاكو دعنيهو الأرض مكانك النظن وين الدهنية
no no no no no no niyo baabuurka wal cilid la eraw habayaato magafu ilow waliga calayha tafadaas inaad cilid isku geliyda baabuurka oo maxay tahay ciladan gelinaya gaariga shidaal wasakhaysan iyo kashibta baabuurka may shidaalka marka aad kashibaasa baabuurka ama galadaas shidaalka isku filtiraaray may dhibta i haysata waxay ahayd shidaal xumi oo gaarigayga wax cilada ma uusan lahayn wallee waa inaan ka war doonaa aan iska fiiriya ma xumee saaxib inteen ka heli karaa shidaal nadiif ah oo filtiraysan may maaba aragnay kaalinta shidaalka ee baydhowla ku furay casriga ee la eraw kaafi petroleum oo bulshada dhammaantiyeeba intii babirka xamaaladaas iska la wada hoobatay lan dhugun lahayna dhaayo ma lailan been ma ah
kaafiya petroleum waa tanaahi bal aan arko shidaalkeeda
dhugunsidayaal walihanin dareere sideen argaayeen shacabka ku nool magaalada muqdisho shirkii madaxda maamul goboleedyada dalka iyo dowladda federaalka ahaan ka dhammaaday magaalada muqdisho laakiin wasaaradda haweenka maamulka koonfur galbeed soomaaliya oo kaaladaas wasaaradda xanraabta dowladda federaalka waliba towbara anfurtay shaqaalo wasaarado maamulka koonfur galbeed kaasi oo lakabarow xaquuqda iyaalka yaryar tababarkan oo dareerow muddo hal maalin eh waliba ha qaaban qaabiday wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka maamulka koonfur galbeed soomaaliya oo kaashidaas wasaaradda hanraabta dowladda federaalka walina lanqobday shaqaalo wasaarado iyo ururada bulshada tababarkan iyo aqoon iswadaarsigan waliba lanka hadalay xaquuqda iyaalka soomaaliyeed kaasi oo dowladdii tan ku horreeytay ee federaalka saxiiday walina ku qiibgalay xubno ku dareera dowladda federaalka Soomaaliya agaasimaha waxada xuquuqda bini'aadamka wasaaradda hanraabta dowladda federaalka Soomaaliya Axmed Cabdi Umar Baarlile yaa anka horreyntii faahfaahi qorsho barnaamijkan iyo kuleeyin anka dambeyntiina waliba meelu ku hadalaya nadiifo xaaji armin wasiirka wasaaradda hanraabta iyo xuquuqul insaanka ee maamulka koonfur galbeed iyaguna si rasmi ah furti towbarka laga baradowa xuquuqda iyaalka iyo leeyin dowladda federaalka gaar ahaan wasaaradda haweenka iyo horumarinta xuquuqda aadanaha xukuumadda federaalka soomaaliya maryland lamada bilaa koymi dharkan unagoo gacan ka halahayna wasaaradda haweenka southwest state may wadnay yacni waajibaad ka aadan arrimaha caruurta in sha allahu tacaalaa howloogii un intan roogni waajibaadku un intan roognina dhammaadeen can qariibin may rajeyna insha allahu tacala intuuna naqana mishinkan southwest lahandiri shileediis ma-e dhammaan yacni wufuud shal bedelan oo wasaaradda haweenka staff shee ka tirsan yaa shanta stateba ka maqayaan sida un intan roognisa lamid e sababaha oo lankadiri shantaas state iyo weliba muqdisho oo tiim kale iyoona ka shaqeeyahayaan ayaa jiraan dowladda federaalka shaqaalaha ku shal socdaan wasaaradda shal duwan ee koonfur galbeed soomaaliya weriyaasha dhammaantiin waliba siin salaamay salaamta islaamka salaamu calaykum bacda salaam geeg waliba intana suqooyna ahaan tababar yar oo socdo doono wandhay masajeega gudaantiye kaasoo dhan ku hadala doono xuquuqda ciyaalka mase xaqilanka baahana ciyaalka helahayana mayn helo waayan ay mas-uulku eh ay daryeella fada ciyaalkaas hoysdaad all of that waa walibaas ku dhex dhii doonana iswaraysi xog iswaraysi una dhakeen mase isan dhatiin eh tababarkaasayt waliba rajeeye insha allah inuusan nagada koo oo wax ku ool eh faa'iido badan nan lahaad isin walku faa'iida unina saas oo kale xog una ka helna uni unoo iskaaladaana dowladda federaalka gaar ahaan wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka ee dowladda federaalka tababarkan waliba isku kaaladahayne wasaaraddaasay maadaama un inaga same ministries iyoona hooyooyinka dalkeeyin unina hooyadii oo stateka umatilaani inaga tababarkan insha allah waliba rajeeyniisan ku faa'iidan waana usanagada koo miro dhale sidiisan ogsantiin soomaaliya walibaa jiray dhibaatooyin laa ku bilaabo sagaashameeyada ilaa hadda saas dartee waliba sababay dhibaatooyinkaasi inay ciyaarkii runtii iyo dayacmaan owlaado soomaaliyeed owlaado soomaaliyeed waliba oo mustaqbalka bariyey waliba oo aayatiinka ubaxa bariyey waddankan oon hogaamiyi lahay dhinig wanaaga soo marka dhibaatooyinkaas soo jireenka eh waliba sababtay soomaali inay ciyaalkii iyo nagadan haano xad jir eh haano badooyinka ka dhammaaday haano siwa- siweelba kolley daryeelkii lanka baahnaay helo waayo soo marka een, ka wasaarad ahaan markuuna isla meel dhignay wasaaradda federaalka iyo wasaaraddan koonfur galbeed waliba isla garanay bal workshop oo at least one day waliba rajaynayna in ku sii ballaarada insha allah oo lagu sii baday maalmooyinka een, kaasoo lanku aramayo owlaado soomaaliyeed gaar ahaan koonfur galbeed owlaado ku nool mise dhalinyarta oo u waxbariyey eh ma helooyin xaqii looga baahnaa waay haddii oo helo waayan mayn helo waayan waa ogsoonahay dhibaatooyin badan oo waddanka jari marka sidee lanku gudubi karo ugu yaraan maysuu bii korna intaas dhan nin isla meel dhika isiina kolley waa aaraadin shal duban inaysan ku dhiiba tanasiin ku rajeeya insha allah saas oo kale waliba mas-uulku saaran owlaado soomaaliyeed every person somali citizen ah mise qof walba muwaadin soomaaliyeed mas-uula ku saaran owlaada runtii ciyaalka soomaaliyeed geeg waliba dareemana in laka shaqaysado siyaabo shal duwan lanka shaqaysado een, dadkaan waliba dad dan yar ew abaarooyin degaalo dhibaatooyin badan ah een, wadankan soomaali ee, yaa micnaha qabsaday waqtiyo dheer so that dhibaatooyinkaasay waliba kus- ee, sababtay ee, hooyooyinkii soomaaliyeed inyo nagadan dad dan yar eh so that qofkii hadda dan yareeyo qutul daruurigii mise nolol maalmeedkiisan hayn ma awooda inuu is-unug daryeel ma awooda in walbarasho ku dhiibo caafimaadkii all of that oo waxyaabay basic needs unug usan baahanay in laku kaafihay timeela ku been marka the question waliba ee taa su-aalageyga teegan yaa mas-uulka ah cunugan oo beri mustaqbalkii ee, dalka walan qobod la fado madaxweyne leader whatever nagda fa ay mas-uulku ah una dhong mas-uuliyada noo saaran every person adiga mas-uula kaa saaran adiga every person mas-uula ka saaran sida kiinku saarinya mayba kiinku saarinya cunuga baryay ee jidka koolada ka haysan xarajaadka roog ma gurya una ka adeegsadahayna waa qalad waay ani me myself unugay man ogolaadaw in waxyaabahaas ka dhaqano soo ma saas oo kale cunuga qofku walaala ee mas walaalka ee dhalay waa mas-uuliyad inuu iska saarto ada dareento idan haddii adan ogoona inaad walku dhiibta ugu yaraan hadda dad badan oo oo muwaadiniin soomaaliyeed for example xamar oo kale madiin fiirsa tan ya jiran agoomaha haatoy iskuul waliba jare agoomaha eh iskuul waliba jare curyaamiinta something like that dad is aruursadii dadkaas runtii ma erna dawladda intensity intaasoo waa idinku fangaraynaynaa ma erna laakiin iyagaa iskaa wax u qabso iyagaa bal ku fikiri ayatiinka bar dadkaas walibaa kubha kora bariyey dad oo eh, mujaahidiin ee wadankan oo difaacaw si walban ku difaacaw adowga ku difaaca walibaa kubha kore dad hoggaan qobdo all of that yaa kubeen so that marka saas oo kale as state ahaan maxaa u samayn karnaa yaalkan dhibaataysan ogsugna una dhon dareema koron waa hoo haata qaxootiga hoo haata kuwa xarajaad rooga meel walba yaroogan yaalkii ku dhibaataysan maxaan u samayn karnaa een, soomaali haddayna walba isku dhaadhacaynay una faqiirayana every person waliba aaminsanya faqiir aha faqiir ma tiid wala noo qaldan faqiir mihini say alxamdulilah qofka haddii caafimaad qabo litiis lihaad qabo walma kuma qun you can do whatever dadaalkaa koy qof iyo dadaalshiin soo marka haddaysan fiirdan wadamada afrikaanka waliba jara meelo badan oo boarding schools ah waa dadka deegaankan dhaladiya sameeyaan iyo lacag isku aruuriyaya iyo isfangareeya iyo ongorodeen ciyaalkaasay because waliba ogiyana bariyey mustaqbalka in walan anfacaan marka as state ahaan mise koonfur galbeed ahaan every person waa inaad dareentaa in mas-uulka oo saaran ciyaalka guryaalka una ka shaqaylaysiyaan ay iska dhaafay waa dadka danyarta yan unugul arrimahaas every person oo inta fadhiyo ma ogolaanayo unugiisa inay oo een, laka dhika shaqaale ma ogolaado walaakin is waliba jeeliya cunug kale ina shaqaalaysiin marka een, walada nafsada aanan jeelayn naf- nafsada kale walaalka inaad ka deeshameen so that een, waa umalaynaa hadalka inteena ka dheeraday muhiimadda discussionkan geeg waliba nagday marka intaasay waliba rajeey koo miro dhale safayla kolley waa maskaxda waa dareensanahay dadka inta fadhiyo dad mas-uuliyiin ee nasakooyan inaysan een, koo miro dhale nagada insha allah haddan waliba ha ka dhawaayane asxaabta ninku socoto federaalka waliba siin sheegay markan seminaarkan tii furunye walaa dik dambe every person furunye insha allah
omo nadiif batura abon geedka dhardhigoba isdaarteemaad wasi lahaa karteadaboo jadiidka intaalka warti may wala deereey lukuna dhigoya musmema jarmay ma indhoo ku jirinta dharkakii keena dhagadahayle wah aman hayna mayreed masianka nuuren wara oomo nadiifa laka dhagaysan nuuradi wa oma laif aasu amay fol aasuwa hadabalamu kungahaysade kunkooy unagi oo gaaday oo kunhayta koo hagaaday hayinkadar inibal moosiidii waliseeneeye yeedo lama lama kumaho baakada nusnusje e liseeni lam konton garaame eh lam haba ho qaato bisedikun mayka dhaariya sidii baakada hanlay hor lam haba qaato bisedikun ay dhiibas mayka dhaariya maa kor dhagto ame may dhow ayaa antin wajagaloe haddaha gade foolana ninkana seehiyey oma nadiif nabunshi haatow noocse may aragaw norway ii jarmal oma nadiifa taalla nugaal ii boosaase
dhugunsidayaal meelihiisiin noola dareertan idaacadda warsan ee magaalada baydhabo weli weliba dhugunsida aytana barnaamijkii kulanka warsan waliyaa isla deerne qaybowgii dambe barnaamijka kulanka warsan sidaan aragayaan shacabka ku nool magaalada muqdisho waa shirkii madaxda maamul goboleedyada dalka iyo dowladda federaalka aan ka gebagabaabay magaalada muqdisho kaasi oo muddan dareeri madaxda maamul goboleedyada dalka qaar ku mid a shacabka soomaaliyeed ee ka nool magaalada muqdisho waliba ku hadalena shirkii shalay ha ka dhammaaday magaalada muqdisho oo andhaxaya madaxda maamul goboleedyada dalka iyo dowladda federaalka yoogona sheegay anti hooba lamada dhinac iyo iswadaarsadan wada shaqayn wanaagsan usanagadow ko eedan fayl balase aakhirka dambe hoo maamul goboleedyada aboodiyo iyo adeegsadan meel walban yaalna sidaasi waliba eray shacabka ka nool magaalada muqdisho ee caasimada dalka soomaaliya wixii ay ku heshiiyeen ummadda soomaaliyeed bay guul u tahay shakhsiyan aniguna waa taageersanay dabcan waxaan u arkaa inay tahay arrin bilow ah oo dee intii u horraysay baa la qabtay laakiin waxaan aaminsanahay waxyaalahan lagu heshiiyey inay u sii gogol xaari doonaan heshiis dhaba oo ummadda soomaaliyeed dibu heshiisiin loogu sameeyo siyaasiyiintuna ay kaga dhabeeyaan inay maaragtay heshiisyada hirgeliyaan ummadda soomaaliyeedna ay isku fahanto qarankiina uu mustaqbalka cagihiisa ku istaago dabcan soomaalida waxay ku maamaadaa gacmo wadajir bay wax ku gooyaan haddii ummadda soomaaliyeed ama siyaasiyiin ha noqdeen ama dowlad ha noqdeen nimanka siyaasiyiinta ah oo maamul goboleedyada madaxda u ah iyo dowladda federaalka ahi wixii ay ku heshiiyaan waxay wakiilka uga yihiin ummadda soomaaliyeed waxaan qabaa inay hirgeli doonto tallaabo kastoo la qaadayo wax kaleo siyaadaha ma jiraan waxaan rabay inaan ugu baaqo dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada mas-uuliyiinta heshiiskan maanta la galay inaan laga bixin waa qodob qodobka labaad dee wixii la qabanayo ummadda soomaaliyeed waxqabad bay ka sugaysaa siyaasiyiinta maanta dalka gacanta ku haysa ama maamul goboleedyada ha ahaadeen ama dowladda dhexe ha ahaadeen waxqabad baanu sugaynaa aniguna dee ummadda soomaaliyeed baan ka mid ahay oo weliba dhaqankaan ka mid ahay waxaan jecelnahay in wax la qabto oo laga dhabeeyo tallaabooyinka la leeyahay waa la qaadayaa noocay doonaan ha noqdeen bismillahi raxmaan raxiim anigu horta aragtidayda waxaan u arkaa shimbira yahow hees mahmahdii la ohan jiray shimbira yahow hees sababtu waxaa weeye waxaa la ogaan doonaa horta masaaliix soomaaliyeed laysuma qabsan baan qabaa masaaliix soomaaliyeedna laguma heshiin bars sunale nin walba wax isagu leeyahay oo doonayo oo uu rabo buu doonayaa wax qaran iyo wax sharci ah iyo wax ummadeed laguma meebdiriraba waa loo hogaansamaa waayo waxa ay sheeganayaan ayagu ma leh hadday maamul goboleed tahay riijim ah dastuurkeeda sharcigeeda ummadda ummad baa dhigatay dowladdan dhexe iyo baarlamaanka iyo dowladdana shacab baa soo doortay oo sharcigaan ummad buu ka dhexeeya mid walbana waxaa loo doortay awoodaha kala sarreeya wax isagu leeyahayna looma doorane wax ummadeed baa loo doorta waxa ummadduna waa wax yaalla oo dhigan lagumana diriro marka nin walba wuxuu doonayaa wuxuu isagu leeyahay haddana waxay ku heshiiyeen wax bersonari danahooda ah waxaana la ogaan doonaa markay arrintaas ay meel marto ama meel mari weydo heshiisba inay galeen uma arko waayo heshiis waxay galeen dawlad iyo qaanuun baa la doortay madaxweyne iyo raiisul wasaare iyo xukuumad madaxweyne maamul goboleed laba aqal waxa maanta ay isku hayaan maxay ma iyagaa leh wax wax dhigan baa loo dhiibaya nin walba la yidhi madaxweynaad sharcigii lagu doortayna waa yaan maamul goboleed baa tahay sharcigii lagu doortay waa yaqaan kan sare iyo kan hoose waxa lagu diriray baa la rabaa waxa lagu heshiiyeyna waa la rabaa ummadda in loo fasilo ilaa wax ay iyagu leeyihiin maahane
waxaan rajaynayaa madaxda soomaaliya waxay wakiil ka tahay dalka iyo dadka waxaan rajaynayaa wixii ay ku heshiiyeen oo isku afgarteen inay ka dhabeeyaan ummadda soomaaliyeedna ay hadafkaas taageerdho waxaan waan ku faraxsannahay shakhsiyan anugu waa taageersanahay waxaan rajaynayaa inay wax miro dhala noqdaan wax soomaaliya ay ku taabgaadha noqdaan ummadda soomaaliyeedna waxaan u soo jeedinayaa meel kastoo ay joogto in madaxda la taageero hadafkaan fiican ay noo soo jeediyeen la qaato iyagana waxaan ka shaqaynayaa iyagana waxaan u soo jeedinayaa madaxda inay intaas ay afka ka dheheen oo saxiixeen oo ay isla garteen inay intaa dardargelinteedii iyo taabagelinteedii iyo sidii iyadoo dar ilaahay iyo daacadba ku jidho loo socodsiin lahaa maadaama ay dadkii iyo dalkii ay wakiil ka yihiin maantaytana dee ummadda soomaaliyeed halkaa marayso dee ummadda soomaaliyeedna inay arrintaas ay garba u noqoto gacanaha isqabsato
almuwera almuwera bagaarka alaabka dhismeeda almuwera
ibrow new idumiinku wargab idoonteeda sifaday alaab xismiha marad weydiisiday ah ertoy maay bakaarka qalabka dhismeeda almuwiro maarnamey bombay dhowa baydhaba kiyaala kanteew ijeegu habaabaanik ijeeyin maay maytubeelu maarnayso oo magaaja dhagoy gudaha almuwira haa gudaha galaan haba maarigaas walaagii alaabhaay ismuugii halintan maskasheen adiina wadilahaysa hamara qalabkismaku doonaysa halasaytii bakuwe agluwa hadaa edebni doorku doora istibaarni walyara ukummadu fuuluwaa almuwiila alaabta dhismeeda idiyeewu aboor min shay dudumuwa aboodan min shay geeda aanas gooshana eedaga howal bilin inkiraana almuwiira alaab dhisme walku kuombahi
qaar ku mid a shacabka magaalada baydhabo iyo mas-uuliyiinta xaafado wali sheegeen aanti xilli roobeedkan iyo dhibka qaban isticmaalowka wadooyinka magaalada baydhabo qaar ku mid a shacabka magaalada baydhabo iyo guddoomiyaga xaafada wadajir oo geeg la hadlaya idaacadda warsan ee magaalada baydhabo wali sheegeen anti dhibaatooyin xooggan iyo qaban sida bajaajyada oo inta badan isticmaalo korna jidadka magaalada iyo baabuurti yaryar waliniyo sheegeen anti dayactirlanka suubi mise reedlan weelale reedlahannaga magaalada taasi oo sheena korta horumar wanaagsan maryo arrimogasi unku warmayn wariyagan ali koronto wali bahdaleediyo ku mid ahay
reerikaadiyo ani reerikaadiyo degegne maamulkii waltarasataala leen nogaada bajaadliyaala anna jidkii jid meelo nogaadana malle horinjeedi hanaga dhiigi bajaajka gadoomo iyo tay dhabo ku bawaay maamulku may ku osadane ini mana no jidkii miisu biyan beesiyo nogaada hayan no rulang maalum balkasta saddex bolod ka bad saddex bolod fartishan wal nogaada ay tuma shan dollar ini jidkii wal ninka gobodo fadaan taasa osadaan mnana bismillahi rahmaani rahiim anoo muwaadin degan xaafadda wadajir magaalada raaxsan cabdishakuur yaway baa sheegay dhibaatooyin badan oo nihaysada xaafadda wadajir taasoo ku midata wadaxumo wadadii akubaasi baydhabo oo buundada abshirka hambaraasi buundada laftii kiija macnaa dhowr meelood ku dunti tankale xaafadda unu wada qaab lahown qabla male bajaajyadii iyo jidkiiba mayba isanagadeenna biiley markayba aan baahna dhammaan waliba maamul eh kii gobole kii degme kii koonfur galbeed eh lamadhatiyo wadadaas nanisuubi jid halaaloo saaf ee naniksuubi walna nanikobod intaas hadda ku codsadaan wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu bismillaahi rahmaan raxiim magaayo meylaa reer daawud eedanga saag oo ka shaqeeya jidkan dheeriskiilaaw magaalada iyo reerkaadiyow jidkaasay maysin sheegana ni gohi oo meelo maral waaysinyi burbursinyi maaragne anabajaadlihaay jidkaasay halasa ka marohayn maaragne baawur haddii kohorkooy masgaari kohorkooy meelala shal maro luwaay mayba taas dhabwiinka gamna un oo saas hayni hatana buuntadii dhaniga darsamohayd meelang mayba waa ordhaan jidkiiyaga gohaay hata markan siin gohaay buuntadii la deeri madii saas hata maamulka iyo dowladda koonfur galbeed may koosadaane iniyo iyo maaragna jidkiiniin dhisaan buundadiisa degdeganiga dhisaan jidkaan maaragna maadaama nu noogaadahayo cashuur iyo tarasmataale oo bir kasta eh, iyo dakhli kasta wal kasta cashuur iyo wal kulli dhamna noogaadahayo mayfadaana una nin jidkiisa degdegana ninka dhisu taasoo ku cusadaana dowladda iyo dowladda kubeelgaarka iyo maaragna eh, dowladda federaalka iyo maaragna maamulka koonfur galbeed بسم الله الرحمن الرحيم أنا مواطن دي حافظ وذا جير مغاين راح صعب شكر يوي با شيغاي دباتين بدن اون هاي سدا حافظ وذا جير تاسو كميدة ودحما وددي اكو باس بايدا او شنت بوندو دف شركاي همبراسي بوندو دفتي كي جمعنا دور ميلو كو دنتي ان تنكل حافظ انه ودا قبل هون قبل ملا بجاجدي iyo jidkiiba mayba sanagadeena biilay markay baan baahna dhamaan waliba maamul ah kii gobol kii degme kii koonfur galbeed lama dhatiyo wadadaas inay suubi mid halaaloo saaf inay suubi walani gobol intaas hadda ku codsadaan wasalaamu calaykum waraxmatullahi qofka haddii macnaha meel la raayo miladka isku adeegada macnaha gaadiidka nagata ama bulshada dadka caadi lugta maraas nagata meel la raayo eed eeda dhab lanqabo jid haddii uusan lahayn jidka eeda lanka dhibooda jidka oo inisbedelay gadud iyo meel la raayo ee meel la raayo boholo iyo biyo iyo meel fadhiga inisbedelay in dadka bershee ka dhiis modaan baawartan abshee meel la raayo boondada la gota eed eeda dhab lanka qaba laakiin bulshada reer baydhabo ma injeediyey haddii maamul wal oo suubiyo waay in bulsho ahaan macnaha bulshada iska tallata bulshada wal suubsat ma shacabka horba ma iska deenyeeba shacabka isuuba meel la raayo iska mashquulsan maamulka koonfur galbeedna meel la raayo ee wax qabad shay hata meel la raayo wax oo jidad iyo wax mashaariic iyo fulyaan meel la raayo ma fulyo koraan marka in hay'adaha macnaha oo sh- oo hata geedka ka hoolay gobolladan baa ay joogaan in shacabka haddii iskaaladaan macnaha dad ganacsata eh, meel la raayo mise dad aqoonyahane eh, oo iskaaladaan layla suubi koro jidkan ma ma jeedii faday macnaha in bulshada reedan is aragdo iyo meel la raayo ee xaafad ahaan qaafad xaas- khaasatan xaafadda wada jir gudoomiyaha cusub hata la doorada iyo meel la raayo ee guddi shay macnaha meel la raayo in guddi oo dhac- ganacsata ee fadheedaan armaan wal kuga badaan ama maamul hata wal kuga badaan markaan بسم الله الرحمن الرحيم أنا اليوم معلم حسين oo gudoomiyaha xaafadda wadajir ah baagan inta ku jeediya way buu ahaa wadooyinkan iyo nicmada ilaahayna siiyey roobka kooy een walbarwaagay sidii rooba la hali roobkii burburkii usijeyey sidii buundadii baydhabo iyo wadajir iska hiraayeen goti maamul gobol iyo degmo ilaa lan unan in sheegna male oo mas-uuliyiintii noo sareeyeen amase maamulkii noo sareey een way bafadaana haddii ilaahay ah qof walbo wadankan ku dan gadaaw oo mas-uuliyad saaranta buundadaas intii hata sheekadii inta maraas inii macnaha een een laku horseeda een way buu garablaska sii qof walba dalka ku danqadaw een inisi kasuubsa ma fadi ama se laka hagaajiyi fadi ama se biyugas wadooyinka hafuulahayaan oo laku kuwareejiyi fadi oo buundadaas dumiyahayaan yaa codsada dhammaan bulshada baydhabo ka nool gaar ahaan haafada wadajir een wadada dheer een maamulkii iyo ilaa gobol iyo degme walha ogolaadii inay la dhisa tan wadada iyo buundadu miska hirin emerjensiga haddana saaran way waa buundadaasu walaalayaal walbasan halan kii bajaad wada kii baawur wada kii mas-uul haada kii xildhibaan haada kii kii wasiir haada kii maamul kale ka jara ganacsatada oo shirkadaha waaweyn ah inay buundadaas baydhabo in shalgona biyo nicmi ilaahay ah ilaahay sheenay walan baahanaay dalkan abaaraha iyo dhibaatada ka dhiida iyo gahootiyada aragahaytan buundadaas way bafadeey inay s- dadlamo ah oo iskaa wax u qabsoo ah una ansuubsan haa biyoogasay walha hiri aragdi een, ama sida meela immigrationkan oo kale meel jabsadeen aragdi een, way buaha diskowadan iyo walaan mooskan la dhakee weele dadka lan walba guri dhisdaa una gurishii hortiis keliya moos isku saari biyoogi way base toose an abaarahayna mase ansaarinyiina wadadii ummado maraasi oo ah laamigii hayti iyo si weba ahaan aan saaranyihin saas daraaddiye biyo ini meel maraayin lan suubi wadooyin shallehdayn lan suubi oo lis gudbi iyo lafade gacmo wada jirba walka gooyaan la re ini una dhibaatada iyo walaalna saaran waybo gacanteemku ku banwu ini una aalam iyo meelo lay fifiirinama ah reer wada jir kii ganacsadahaada kii bajaadlahaada kii baawureyhaada kii oo hildhibaanhaada iyo kii wasiirhaada wayba codsadeey ini buundadaas qaabkii lanku hortaga fadi lakakaha hooliyana bilawni insha allahu een wayba waligeeka laku bilaawo ini isbedel laku dareemo doono maleeye een hal wada shaqeeyo gacmaha isqabsadoy intaasa codsade waana ummadan sheega gudoomiye madina waxaan ku taabnay dhiniga boondada ee jidkaan amankiisa san burburi ma dhawaayna inkastoo horaangna lang eray galmo wadajira wad ku gooyayaan dalna dad sii horumarsadee may sababi in dadka degan xaafadan wadajir gaar ahaan oo jidsana burbursan inay shaldaysanaadaan maya dadka way baan baahanyeen walaal runtaaw een dadka way baan baahanyeen wacyigelin iyo buraarijiin aan baahanyeen buraarijiintina insha allahu ka guda jarna wadadan dheer dhismadiye maamul iyo gobol iyo degmo dhammaan walhaska wada rahi qaabkii lan dhisafadii injineer shee la raadiyahay taas ta oo qarsan waaata banaanka taaluuba lunguna hata ka dhex jarnto ma ishantiya ilaa labaatan shay inii bilaawado filaana laakiin walaa ninka muhiimsan way buu burburkii biyaha buundada injaysidiyu buundadaas intii goorogooro eta hamiinba hamiinka inka dembey hore an goha hayt baawurti ii shila ku kooy meelii dalcada hayti gudoomiyaha gobolka kooy gudoomiyaha degmada kooy dhammaan maamulka lanqankoyna mal argaw jibaab degdega inay ku bahaas iyo filada bulshada wayba ka gubaabiyey wadankeen iyo buundadeen iyo magaaladii niwna shalgonoma-e haafadhanga'ena walauna ka hadalayn afaafadeed iyo af bulshadeedu wayba fadaane haddii ilaahay ara isbedel taabada koro iniwna ha ku saarna buundadaas ya qorshaysagna ya waana filadaan
mas'alo wal isweydiiye kolmaridi taariiku muwafaq medical center ma isku taalo allah mar hor iin sheegdi maaweelo owlaadaad ixtijaahiyey madi madi mas'alooda hooba deerti shilaaya mayuren caafimaadna muwafaq medical center masqantaa hoo kahayti dhakhaatiir maskan leh mawlaada aqoonka shabi meel kala adoo inimbana muwafaq medical center yeymadohayna fiiri maxdayaasa xaqiiquwa mar hori la ogaadi meeldhaantu way waay muwafaq medical center may kaloo kiindheera mishiine casriga eh malyuumaadninka doorsadaana meeliyo tubiyiin ahaa muwafaq medical center mashiine casriga ee muwafaq medical center dhakhaatiirta roogta ku howlgalaasi walba ku mid ahaa ultrason lakabaaraw wadnaada keliyaalka beerka iyo weliba kaada heysta iskaan laasar oo akhriyaw guud ahaan cudurka ka jara jirka bini'aadanka shaybaar casri ah oo lakabaaraw cudurada shalgadiisan sida kaadada dhiigga saxarada iyo weliba cuduro kale wali kaloo ku howlgalaya dhakhaatiirta shale dhakhtarka owlaada
maamulka puntland waliba gargaar hadeersiiyey magaalada muqdisho kaasi oo lagu tirgalay dadkii dhibaatada ku deetii qarahi ka dhiya isgoyska zoobe ee magaalada muqdisho tuman iyo afartii bilyan ha ku gudubni ee oktoobar sheekh maxamuud haaji yuusuf wadaad puntland andhaladi ah wali uuse sheegay intii soomaali soomaaliya eta isla maraxantaasna in shal duwanaynad waana lambaahanyi intii ayn isgurmad isuguna gargaarkasii ku wareeji sheekh bashiir axmed oo ku mid ah gudoomiyaha hay-adda culimada soomaaliyeed ee magaalada muqdisho fidhi lamadiyo oo meelo ku hadlan wali sheegan anti gargaarkan usaalka beegami xilligii lankutirigali waana lambaahanay maryo arimogasyo arrimo kale ku hadlaayeen waliba hadaladii ku mid ahay بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الله يا مهار إسكاله سبحانه وتعالى وهرين مهد أنت الله كدب وحان مهد علينا وعن سلامينا دمان مدحدا نسود ويسي ويقوه الريان قلها وزير هذا دولة فدرالك الصومالية حلبان هذا دولة فدرالك الصومالية مدحدا كلا أهرير بنتلان أو يقنا سيجوغي شعبك gabdhaha saxaafadda dhammaantiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu intaas kadib warku inta uu wasiirku noo yidhi wasiir cabdulaahi wasiirka arrimaha gudaha ee dowladda puntland ayaa fariinta ku filan waxaan rabaa keliya inaan ku daro sida la sheegay guddigaani wuxuu waday deeqdii ay soo ururiyeen reer puntland laba ujeeddo ayaana deeqdaas dadkii ururiyey ay ka lahaayeen tan koowaad waxaa weeye ilaahay dartiis iyo sadaaq ah inay u noqoto ay ku taageeraan dadkii walaalahooda ahaa iyo dhibaatada ay ka soo gaadhay qaraxii bishii oktoobar afariy tobankeedii ka dhacay isgoyska soobe haddana loo bixiyey afariy tobanka oktoobar inay la qaybsadaan xanuunkii iyo dhibaatadii meesha ka dhacday inay wixii awooddooda ah ay gaarsiiyaan sidii ilaahay uu ugu ammaanay dadka mu'miniinta ah alladiina yunfiquuna fi saraa'i waalbaraa midda labaadna waxay ahayd oo shacabka dowladda puntland shacabka reer puntland ganacsato ee culimo rag iyo dumar dhallinyaro iyo waayeel inay muujiyaan walaaltinimada iyo midnimada iyo kalgacaylka ay u hayaan walaalahooda soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan iyo weliba reer xamar si gaar ah oo dhibaatadii cuslayd ay ku dhacday arrintaa inay muujiyaan iyagoo ka tarjumaya xadiiskii nebiga sala allahu calayhi wasalam mathalu lmu'miniina fii tawaadihim wa taraaxumihim wa tacaadufihim كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر, سائر الجسد بالسهر والحمى إن أي شعب كاسي أي تصان غير بنتلان إيا دولة دولة إيغو إسكودان إن دادكو سومالي أي ولا تهي إن أي ميت تهي inay isku qalbi tahay inay isku naf tahay meel kastoo ay joogaan taasoo horseedi doonta haddii ilahay misaan rajaynayno haddii awal cuqdadii ay wax jiraan meesha inay ka baxdo walaaltinimadii iyo jiritaanka midnimada ummadda soomaaliyeedna si degdeg ah loo soo celin doono haddii ilahay idmo wajazaakum allahu khayran وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عفوا وحنا إلا وديقا تي ugu horeysay ma aha waxa soo horeysay deeq dawa ah waa tii labaad oo Puntland iyo dawladeeda ay soo shacabka Puntland dawladeeda ay soo gaarsiiyaan dadkii dhibaatada ay ku harsatay wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaah sala allahu calayhi wasalam wabacd dhammaantiin mas-uuliyiinta wasarada xildhibaanada culamaa udiinka saxaafadda rag iyo dumar asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu ilaahi subxaana watacaala ayaa mahad iskale kadibna waxaan mahad celinaynaa wafdigan qaaliga ah oo xagga puntland nooga yimid oo mas-uuliyiin xukuumad iyo culummo ka kooban runtii ula yimid inay fartiimo badan gudbiyaan fartiinta islaamnimada iyo soomaalinimada baa u horraysa nafciga ay sidaan iyo waxtarka ay sidaan oo xagga maalka ah waxaa ka weyn fartiinta kale ay sidaan oo xagga macnawiga iyo xagga walaaltinimada iyo xagga isku xidhnaanta ummadda ah waxaan rajaynayna insha allahu tacaala in ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ayagana ajir badan ka siiyo ummadda quluubtooda iyo iyo isku xidhnaanteedana ay u noqoto wax ay dheefsadaan ummaddu oo ummaddu maxaanku raahaa ii sheeg ay ka faa'iidaystaan marka fartiintaa faraha badan oo macnaha badan leh oo maaragtay intaasoo shay xambaarsan ayaan u nid meeshaan inaan soo dhoweyno markuu idin soo dhoweynaynaa ilaahi subxaanahu wa tacaala dhammaantiin idinka atar siiyo aruurintaas iyo dadaalkaas iyo muujinta aa muujiseen waa aragtinimada soomaaliyeed macnaha ballaaran aa xambaarsan tihiinah kii lagu daydo allah ka dhigo saasoo kale insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa dhammaan maal goboleeda kale inay ku daydaan horta tallaabadaas ku dayashada mudan oo ummadda soomaaliyeed inay wakhtiga dhibaatada isku gurmato oo laisku dhig yahay oo laisku dad yahay oo laisku daran yahay in la muujiya waajib diini ah weeye waajib wadani ah weeye waa waajib runtii aan maaragtay lama dhaafaana weeyaan marka dhammaantiin waxaan soo dhawaada ay leenahay insha allahu tacaala maaragtay lacagta aad keenteen ajar baa ka helaysaan soo socodka ajir baa ka helaysaan dareenka waa ka weyn iyo waaltinada la muujiyey ayaa runtii wax kasta ka weyn ilaahi subxaana wa tacaala idinka ajar siiyo kuwa isku duumoo is-anfacana allahan laga dhigo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
dhuguystayaal edadka culimmada waliba aan dambooyana barnaamijkii kulanka warsan oo owkaas insaari waana siinla dareeryahay anigoo maxamed aadan cabdulaahi maxmed socdaala tan intii barnaamijkan barnaamijkii dambe hamiin dambe una reedun ku kulmaana saaxiibka barnaamijka kulanka warsan maxamed aadan socdaal iyo maxamed biikay dhammaan baxda warsan oo iska duuban oo san leh sidii iyo hamiin nabadah